ku-simaha agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya waana agaasimaha qalabkiyo daawada ee wasaaradda doctor maxamed maxamuud adowya weliba uusoo kormeer sheeka kaseeday isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir walibana meelaseytii siwiinhan ka dhawaaye maamulka sare ee isbitaalka banaadir walibana kormeer shey ka saabsanayay in uuse hindhihindheen uuse kasuubii qeybo isbitaalka kakoobiya iyo weliba qeybta lakawada dhismo ee bengega dhiiga use oona sigoorne use aan wareysaday injineerada wada dhismo qeybta bengega dhiiga maadaama xaruntan iyo muhiimad gaaraya in lataa dadka iyo dalkaba agaasimaha waaxda qalabkaiyo daawada ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor maxamed maxamuud adowya kuwerbi anglajeedka kormeershe maanta waxaan kormeer ku imaaday isbitaalka hooyadii dhalaanka ee banaadir oo runtii shaqo aada iyo aada u wanaagsan ay ka socoto dadyo fara badan hooyooyin iyo caruur badan loogu adeegayo oo ka kala imaaday dhammaan degmooyinka gobolka banaadir iyo gobolka banaadir meelaha ka baxsan oo kaleeto ilaa gobolada laga keeno taas waxay ku tuseysaa adeega iyo shaqaalaha caafimaad ee ka howlgala isbitaalka banaadir sida wanaagsan ee habeen iyo maalin ay ugu soo jeedaan inay u adeegaan ummadda soomaaliyeed anagoo og maanta inay ku beegan tahay maalinta umulisooyinka adduunka ayaa haddana waxaan la kulanay xalay ilaa maanta dhowr canug oo ku dhaleen isbitaalka iyo hooyooyinkii dhaliyey oo aan la wadaagnay fariintaas iyo hambalyadaas ku aadan maalintaas waxyaabaha kaleeto oo aan isbitaalka intaan joognay aan kusoo aragnay waxay kormeerka aan ku tagna bangiga dhiiga oo muddo lagu taamayay in soomaaliya laga hirgeliyo baahida loo qabana ay muddo badan soo laalaabatay madaxda qarankana ay dadaaladaas ay muujiyeen maantana maraya gabagabadiisii meeshii ugu dambeeyey oo qalabkiisii iyo wixiisii dhan la keenay dadkii ka howlgeli lahaana ay u diyaarsan yihiin mar dhowna la rabo insha allahu in la furo oo mataqaanaa oo noqdo meel laga sablaay gareeyo dhiig wixii looga baahan yahay oo dhan wadanka haba uga badnaatay magaalada muqdisho oo mar badan ay kusoo laalaabteen mataqaanaa baahi badan oo dhiigaas loo qabo isbitaalka waxaa kaleeto oo uu leeyahay oxygen balant oo ayadana oxygenkii baahida loo qabay xaqabtirtay oo wax badan ka qabatay oo isbitaalka keliya maahan isbitaalada kaleeto xataa magaalada ku yaalo kala shaqeeyo ka caawiyo mataqaanaa sidii ku heli lahaayeen isbitaaladaas maadaama aysan qabin warshadan oxygenka sameyso ama soo saarto inay isbitaalka ay ka caawiyaan arrintaasna arrin bogaadin mudan waaye oo aan ku bogaadinayo maamulka isbitaalka sababto a waxaa loo joogo oo loo shaqeynayo waxaa waaye in la badbaadiyo maxaa la yihahdaa qof naftiis meel kasta uu joogo marka mas-uuliyadda ka saaran qof kastoo mas-uula wixii uu qaban karo inuu qabto leadershipkaas iyo maxaa la yihahdaa furfurnaantaas iyo wada shaqeyntaasna waxaa uga mahad celinaya agaasin fartuun oo si dabacsan wada shaqeyn fiican kala dhexeyso isbitaalada privatka isbitaalada publiga ah kulligoodna wada adeegaya ummadda soomaaliyeed oo baahida u qabo adeegyadaas caafimaadka meesha kaleeto oo ayadana bogaadinta kaleeto oo aan soo aragnay oo u baahan ayadana in la dhiirogeliyo waxaa waaye meesha lagu haayo ilmaha oo birmajuurka ah oo soo badanayo oo magaalada isbitaalada kaleeto lacago badan looga qaato habeenkii toddobaatan dollar qof kastana ma iska dhiibi karo toddobaatan dollar konton dollar wax lamid ah xanuunkiisana waxaa dareemi kara qof baahidaas qabay oo mataqaanaa lacagtaasna aan haysanin lakiin falilahi alxamdu isbitaal banaadir arrintaas waa laga qabtiray